meydka gabar yar oo goordhow la dhalay ayaa laga helay xaafad ka mid a magaalada wajeer ee ku jirta gumaysiga dowladda kenya lama garanayo cidda dishay gabadha yar waxayse dadku sheegayaan in lagu dhex riday god yar iyada oo meyd ah qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada wajeer oo la hadlay warbaahinta ayaa fariin u diray dumarka inta ilmaha dhala haddana soo tuura waxaan u aragnaa unuka horta gabdhaan dhalnay gabdhahayn waxaan rabnaa maciishadood inay ilaashadaan waa geber dhibka wax looga tagaya waa adig waxa shadhowday lacayna waa adig wax caloosh ku qaada waa adig waxi walaca waa adig wax duur cidlo ku dhalo oo dijeexma haddana waa adig waxaan rabnaa gabdhiha gabdhihayne oo gabdhaha soomaaliyeed eh oo gebernimadooda inay ilaashadaan marka waxaan rabaa kulli calaa xaal gabdhahayna iyo talweynaha iyo soomaali maxamed oo dhamaala tii gabar dhashaa dhabal gabartaa markay caadad ka qabaysan inay ogaato amankay kusoo socoto inay ogaato gabadheed markay isdawamarto oo maxaa ay xanuunsan tahay inay ogaataan rabnaa hilibkeeda dilaysa inay cunugeeda qaadato ay korsataa ku fiicneed inay cunugeeda disha ma ahayn waayo iyadoo lasoo dhalo lasoo xambaaray baaqaan gabdhaha uu diraayo waxaa waaye inay edab yeeshtaan ay asturaan ya dhibka ay iska dhaafto ceebta ay iska dhaafto dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato ayaa waxaa ku badan falalka noocaan ah waxaana dhiirigelinaya oo ka dambeeya xukuumadda kenya iyo maamulada iyada raacsan ee ay meesha ka dhisatay